Xilli goboleedyada dalka badankooda uu ka curtay roobka guga ayaa haddana waxaa jirta saameyn badan uu roobku ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Waddooyinka waaweyn ee magaalada Dhoble ayaa waxaa jiifa biyo aad u badan, kuwaasoo hakiyay isku socodka gaadiidka yaryar. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta tagaasida ee ku nool magaalada Dhoble ayaa maamulka degmada ka dalbaday in waddooyinka biyaha laga saaro si ay uga shaqeeyaan xaafadaha magaalada Dhoble.
Waad mahadsantahay magacayga Axmed Shukur Cabdi waxaan ka mid ahay tagaasida Dhoble roobabku maadaama rama- raxmad ay yihiin oo loo baahnaa saameyn weyn bay nagu yeesheen hadda markaan dhano waddaan isticmaalayna inaan wareeganay noqonaysaa marka saameyn aad weyn ay nagu leedahay marka maamulka waxaan ka codsanayaa waddooyinka inuu la hagaajiyo waddooyinka biyo badan baa fadhiya marka ma isticmaali karno haddaan iska fadhina waxaan qabanayna malaha dee ilmihii waxbaan korsa ima korsan iska nahay marka tagaasidii maxaad malaysaa in waxba uu ka shaqaysan karinba marka maamulka waxaan ka codsanaynaa inay waddada noo hagaajiyaan waddada ugu adag tahay wax hadda ma dibiri karo saan hadduu roobka sii socdana waxaan moodaa inaan iska dhigaynaba haddii wa- muhiimadda maxay tahay waa waddooyinka wadda la mara haddii la waayo dee meel la mari kara ma laha marka meesha laami ma laha waa waddooyin waddooyinkiina biyaa wada jiifa meel la mara hadda ma laha wareegsan dheer ina hadda markaad koowaad ma u baahan tahay ambuur ku turo kale u baahan tahay waxay noqonaysaa sidaad rafiika camal naa wareegsato meel dheer aa marto gudood baan ka wareegsato markana aad bay dhib noogu tahay marka waxaan ka codsanaynaa dadka shaqada kale ama maamulka inay arrintaa wax ka qabtaan dee codsigan maqan tagaasida dhowla daana bismillaah magacayga waa xaayo cabshuur ciid mundiid waxaan deganahay magaalada dhobley roobkan wallaahi aada buu u daay maasha allah ilaah noo siyaadiyo Een, kolley anaga hadda ururka dhalinyarada haddaan nahay waxaan ka codsan lahayn maamulka jubbaland iyo dhobley inay waddooyinka biyaha fadhiyaan ay biyaha noo dhaafiyaan si ay noo gelin cagacagafka taasoo saameynayso waddooyinka oo naga xirmay annagoo ku shaqaysanayna gaadiidka kuwa tagsiyaasha yar aan ahayn baabuuraha weyn oo xamuulka ah kuwana waa tagsi aad ayuu u yaryahay Een, hase ahaatee laakiin taxi maadaama anaga korsataaskana ilmaha ku xamaalinayno